shirkii toddobaadlaha ahaa ee maamulka degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ah ayaa waxaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta degmada iyo xalinta khilaafaadka bulshada qorshayaal cusub oo ku saabsan adeegyada bulshada sida nadaafadda magaalada furista waddooyinka xiran iyo dib u soo celinta bilicda magaalada cabudwaaqa ayaa sidoo kale looga hadlay shirka maamulka ayaa ka warbixiyey qodobadii laga soo saaray shirkaasi bulshadana la wadaagay
shirku waxa uu furayaa bulshada cabudwaaq dhammaan qaybahooda kala duwan inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si kor loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida degmadaba shirka oo ahaa shir khamiisle ah waxa uu looga dooday saddex qodob oo kale ah amniga hanaanka horumarinta degmada ee dakhliga iyo hanaanka kor uqaadista bilicda iyo fayadhowrka degmadaba waxaana ka soo baxay amarada soo socda shirka oo qabsoomay saddexda bisha afraad labaatan labaatan iyo shan waxa uu ka soo saaray waaxda bilicda wax loo yaqaano dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan qof kasta oo gurigiisa hortiisa dhagax dhigay ama ama waddada jaray ama ku beeray geedo aan ka ahayn dee kuwa loogu talagalay bilicda degmada inay ka qayb qaataan ee waddooyinka jarahaya in qof kasta oo loogu yimaado tobanka bisha saddexa bisha afraad labaatan labaatan iyo shan qofkii hortiisa loogu yimaado isagoo dhagaxaan ku jaray ama bilicda wax ku macnihi wax u dhimahaya hadduu ilaa yidhaahdo waxaa laga qaadi doonaa tillaabo sharciga waafaqsan isla markaasna waxa lala tigsan doonaa maxkamadaha iyo iyo iyo iyo iyo laamaha cadaaladda ee xaqa u leh ka garsooridda arrinkaas sidoo kale waxaa amara ka soo baxeen fayadhowrka degmada runtii saaad ogsoon tihiin maamulka degmadu dee wakhti badan buu geliyey sidii nadaafadda degmada kor loogu qaadi lahaa isla markaasna waxa uu diyaariyey siyaasado lagu maareynayo wuxuu diyaariyay sharciyo lagu maareynayo fayadhowrka degmadan cid kasta oo lagu qabto ayada oo wadda gaadiid wasakhaynaya deegaanka isla markaas ama dhikila ha noqdo ama gaari dameer wax soomaalida u tiraahda ha yala ha noqotee waxaa lala wareegi doonaa gaadiidka waa la ganaaxi doonaa waxaana xabsi mudan doona cid kasta oo lagu qabto ayadoo falkaas gacanta kula jirta